kooxda t b l f gaar ahaan garabka dabrashion gabar mikel ayaa maamulka dowladda xabashada etoobiya sida ku-meel gaarka ulistae gobolkaasi ku eedeeyay inay wadaan qorshe ay uga horkeenayaan dhalinyaradii dhowaan hubka laga dhigay ee ka tirsan kooxdaas t b l f war ka soo baxay garabka t b l f ee dabrashion ayay ku sheegeen in hanaan qaldan loo maray ciidankii hubka dhigista lagu sameeyey kooxdaas islamarkaana ay hareer marsan tahay heshiiskii bretoria waxay kaloo sheegeen in dhalinyarada iska soo xareeyeen hubkan ay ka dhigeen iyagoo aan u hayn wax nolol ah taasoo ay sheegeen inay cawaaqib xun ka dhalan kartaa iyagoo hadalkooda sii wata ayaa intaa ku daray in garabka t b l f ee gitaajuuridda ay wadaan qorshe ay dhallinyarada uga horkeenayaan garabka kale ee dabarshoon ayna gobolka ka abuurayaan xiisado iyo colaado sukeeye dhowaan maamulka ku-meel gaarka ee gobolka tigreega oo hirgeliyay heshiiskii ka dhacay magaalada bretoria ee south africa oo hadda kasoo wareegatay muddo laba sano xidhiidh ah ayaa fuliyey qaybo ka mid a heshiiskii ka dhacay magaalada bretoria kadib markii ay dhaqan celin u sameeyeen hubkana ka dhigeen boqolaal askari oo ka tirsan kooxda t b l f war ka soo baxay mucaaradka tigreega ayaa lagu sheegay in dhalinyarada hubka laga dhigay aan la siinin wax ka mid a waxyaabihii ay hiigsanayeen si gaara shaqooyin wax ku ool ah muddooyinkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka t b l f ayaa u kala jabay laba garab oo iska soo horjeeda khilaafkooda ayaa marba marka xigta cirka isku shareeraya mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreysa ee dagaalka ka dhacaya gudaha dalka etoobiya ayaa tibaaxay inuu si dirqi ah uga badbaaday weerar qorshaysan oo iskuday dil ah oo la damacsanaa in dhegta dhiigga loogu daro kaasoo ay soo maleegeen t b l f gaar ahaan garabka dhabarshoon inkastoo ay dafireen ama ay gaashaanka u daruureen iskudaygaas dhicisooway ciidamada t b l f ayaa ahaa kuwa si garba siman ku dagaalamayay kuwaasoo iloolan adag kula jireen askarta abiy axmed laakiin waxay isku afgaran waayeen siyaasadda u degsan t b l f taasoo keentay inay laba koox noqdaan madaxweynaha maamulka ku-meel gaarka ee etoobiya ninka lagu magacaabo gitaajuridda ayaa maamulka dhabarshoon ku tilmaamay inay wadaan afgembi militari oo ka dhan ah maamulkiisa uu gacanta ku hayo